duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa inoo haya nuur xasan nuur kulanti wanaagsan dhegaystayaal toddobaadkan barnaamijkeenna madasha dhallinyarada waxaa marti noogu ah faaduma waryaa oo ah gabarh ku dhalatay kuna soo barbaartay dalalka carabta ee khaliijka waxa ay dib ugu laabatay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaana baraha bulshada ay ku soo bandhigtaa sawirro iyo muuqaallo ay dadka ku hadla afka carabiga ay ku tusto dhanka wanaagsan ee soomaaliya faaduma waa mahadsan tahay bal marka hore waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo goorma ayaad wadankii gaar ahaan caasimadda dib ugu laabatay ee fikirka aad ka haysatay iyo wixii aad kala kulantana bal noo faahfaahay
markasta waada ku mahadsantihiin dilka v o a waxaa wadanka usoo laabtay afar sano san sano ka hor waxaan ka maalinka koowaada soomaaliya usoo laabtay kuma dhalino mana ku barbaarin marka markaan kusoo laabtay waxaa ka aaminsanaa fikrad kale inay tahay meel yani oo dhimatay oo yani oo noolka nool taalin oo jaamacada la furin oo iskoolo yani dadka badanaa waxay marka dibadaha joogaan ka aaminsanyihin soomaaliya khaasatan kuwaan ku dhalinin waxay ka aaminsanayaan imageka media isha dadbinteeda waxay ka aaminsanaa soomaaliya waayo marka markaad muqdisho tagtay adigoo dabcan fikradaha hadda aad sheegtay aaminsanaa maxaa la kulantay marka maxaa isbeddel ah oo dhacay
marka ko muqdisho kusoo degtay waxaa waxaa arkay inay nolosha caadi socoto dadka ganacsigooda dadka meelgelinta dhalinyarada dhinaca iskoolaadka dhinaca jaamacadaha yani dhinaca yani maraakibta diiniya wax kasta maasha allah weka yani yani shaqada meel way ka socotaa laakiin dadka dibadaha joogaan khaasatan wadamada carabta waxay ka aaminsanaya soomaliya meel baaba' tahay danka yani noo ku taalin bootiyan yani inay meel saxro tahay oo oo kaaman ka samaysan dadka way aaminsanaa laakiin markaa arkaysa qof maasha allah yani cilmi soo bartay qof caalim diini ah qof qof yani ganacsi yani professional ku noqday waxaas waxaa yani soo jiidata dhahay wallahi soomaaliya si ala i aaminsanaa ma ahayn marka taas anigata ko shaki iga noqota dadka soomaaliya malikooda waay marka maxaa ka xaggee ka bilowda marka markii aad sal dhigatay oo aad alaylehay noloshii magaalada la qabsatay xaggee wax ka bilowday
alxamdulilah ilaah ii fududeeyey inaan social mediaha khaasatan applicationka snapchat instagrama ka bilaabay inaa yani nolosha caadiga markaa jaamacada aadi jiray markaa kasoo noqdo meelaha cusub la furo dhalinyada meelaha isku imaato ina waxaasa badugi jiray saa u muujiyo ina dadka iska nool yihiin dadka life fiican iska haystaan alxamdulilah noloshooda iska socoto taas raba inaa muujiyo laano aniga markaa ka imaaday dad badan baa ku dhashteen ku barbaareen marka dadkaas waxay ka aaminsanahay soomaaliya inay tahay wax kale marka aniga aniga fahamsanahay meeshe meeshe images images images yani sawirkaas ka qaateen marka markas waxaa ku dadaalayay siday ii fikirayaan ina ina ina ina su-aalaha ka buuxisa inaan ka jawaabo yani masalan meel baa kudhihi soomaaliya dihin soomaaliya soomaaliya yani bad ma leedahay ma ma yani waxasilka ma aaminsana bad maleedahay soomaaliya faqriba magaajaba qudaar ma leedahay soomaaliya ganacsi ma leedahay iskoole ma leedahay marka nolosha caadiga dabiiciga baniaadamka u baahan yahay yani inuu adduunyada isku qabto dadka dibadaha ka aaminsanaayeen khaasatan saa usoo waciyen dadka carabaha marka kubashta ku barbaareen markaas aan imiji rabin inaa gaarsiiyo haddii tahay soomaaliya hadday tahay carabahaba ino markasta wixii lagu cayin jiray inay soomaaliya tahay meel meel dhimatay lagu cayin jiray kaas koo kala dhigan jiray marka ay yareen annagana cuqdadaasa qaadnay ina soomaaliya meeshan tahay hataa qofka magaca soomaaliya soo qaada waa ka xishoon jirnay laakiin marka marka soomaaliya imaada aniga qof weyn oo garaab yaro kasoo fahmay alxamdulilah in nolosha iska socoto yani ina soomaaliya yani miidi ahaan dhinaca aada dilma weyn la saaray oo yani dhinaca bas oo negativeka soo saaray dhinaca oo positiveka markasta yani lasoo saareen waa gartay waxaad sheegtay hadda soo hadal qaaday markii aad dalalka carabta ku nooleed oo aad yareed dugsiga hoose ama dhexe dhiga jirtay in magaca soomaaliyeed la idinku caan jiray marka yaa idinku caan jiray okay aniga markas waxaa dhahaa anaga waxaa waxaa anaka dadka geesano unba naga aaminaan waxaa anaka gedbino unba dadka naga aaminaan anaka dadka wadanka le marka soomaalida markay ka imaanayso wadamada carabta markay ka imaanayso soomaalida wadamada carabta misa zaa jiri xataa dhinaca miidiyaha carabta misa miidiyaha soomaaliya markas waxay arki jirtay meel baaba ah iyo iyo yani gadaal badan ka socda laakiin marka la fiiriyo yani meel yani oo yani dagaalada waagi sidaad bareeyey wixii inay markasta soo celceliyaan soo celceliyaan mana kusinaya qofka yani inuu iy waxaa socoto ina dadka isku noolaayeen worshop ka kabanayeen isku shaqaysanaa ka soconayaan marka waxaas lama aaminsaneyn waxyaalaa meel baabaa tahay marka dadka dhalinyarada oo iska filigan jireen markasta carabaha way ugu caawin jireen maanta khaasatan xisada marka xisada juqraafiya marka laga soo qaado laga hadlayo wadamo wadan kasta caalamka marka wadanka soomaaliya laga laga soo hadlo inuu yahay wadan muslim wadan oo carabaha xilmihiis kamid ah alla markasta oo soomaaliya waxaa lagu yaqaanaya wadan faqar yahay faqar najaaca xataa waa yani waxay noqotay caan ina wadan kasta maqrab inuu ka hadlo dhibaato iyo rafaad inuu soomaaliya kashaal ahaan soo qaato taas aniga markasta kuma maqli jirna waa midi jirtay waxaan ka qaban karna ma haysan ila anaga meesha ku dhalanay imiskaan soo gaaray yani wax kalena ma soo gaarin xataa soomaalida laftooda soomaaliya kiinaan jireen waxasan bay soo gudbin jireen markasta wadamaha kala imaadaan marka waxaa sheegtay in aada social mediaha sida youtube-ka iyo instagram-ka iyo facebook iyo maaragtay aaladaha kale ee bulshada ay ku xiriirto aada sheekooyin dhanka wanaagga ee magaalada muqdisho ah aada maaragta kusoo bandhigto marka bartilmaameedkaaduna uu yahay dhalinyarada sida adiga oo kale dalalka carabta ku dhashtay ee ku koray marka maxaa ka bedashay dhalinyaradaas ilaa i hadda wallahi ta alxamdu alxamdulilah ilaah fadli gale inuu masiska gaarsiiyo dadkaas oo wadamadaas ku nool inay fahmaan inuu inay wadan leeyihiin ina inay wadanka siday ka aaminsaneen inay aheen alxamdulilah masiskaas yani hadda shan sano awooday alxamdulilah waana ka guuleystay inay dad badan hooyooyin badan soomaaliya kusoo noqdeen familiyaha kusoo noqdeen ay dhahayaan soomaaliya adagaa noo noo ilfurtay adaa isheeda ahayd markaa badan soomaaliya wax kasta kana ku ogaano adaga adaa kusoo wici jirnay adagaa nasoo hadi jirtay markaa nasoo jawaabi jirtay marka alxamdulilah ilah iu guuleystay taas yani dad xataa ganacsi soomaaliya ka furteen yani oo aniga udhiirigeliye marka alxamdulilah taas ilaha fadlile dhalinyaro badan oo dalalka carabta maaragta hadday noqon lahayn kuwa khaliijka ama kuwa kale ee bariga dhexe ee carabta ku dhasha oo soomaali ah oo muqdisho jooga miyaa jira oo maaragtay aada iska warqabtaan oo maadaama aada luqad ahaan isfahmaysaa
horta alxamdulilah ha waaga imaanayo dadka way yaraayeen laakiin hadda alxamdulilah dadka way bateen oo carabaha kasoo laabtay yani familiyaal badan xagga soo aqoon jir soo kordhay dad badan soo laabtay wax dad aqoon yani yani marka alxamdulilah xiriir waan sameynaa mamar yani brograamaad ku yeernaa yani waxyaabo oo dhalinyarada soo wadaagno waxa waxaa ugu dambeysana mashruuca oo life makers oo muqdisho ka furan mashruucaasna aan ka qayb galnay as a volunteer ka qabano programyaal oo yani ku saabsan ciideynta agoomaha iyo dadka soomaan afurka lagu geenaya yani mashaariic intaas intaas kasiima alxamdulilah ilahna garab galay iyo dadka dibadaha joogaan khaasan wadamaha carabta naga caawinaya waa gartay marka dhalinyarada kale ee soomaaliya ku dhashay gaar ahaan magaalada caasimadda ah sidee i ar idiin arkaan ma idin soo dhaweeyaan oo xiriir ma idinka dhexeeya oo ma isdhex gashaan horta yani inkastoo soomaaliya wadankeenu yahay laakiin sanadihii koowaad marka ko soomaaliya imaanayay sanadihii koowaad xogaa waxay lahayd inaa dhex galo xogaa yani yani waa fahamsantaha qof xag ku dhashtay kusoo barbaaray soomaaliya ka yaqaanaa bas wax wax qaldan ka fahamsan yahay marka marka usoo laabtay alxamdulilah yani dad badan baa dhalinyarada yani even xataa dhalinyarada soomaaliya sikaa laga aaminsan yahay yani oo oo soomaaliya ku dhashtay ku barbaaraya dad badan baa jaamacada ay dhigteen asxaabtii ah oo ay caawiyeen oo yani sadhan soomaalida way aragay uga dhigeen magaalada marka dad badan baa isdhex gala dad badan baa barnaamij badan ka qabno dhalinyara kusaabsan marka alxamdulilah ka waran dhalinyarada kale ee carabta ee aanan soomaalida ahayn ee kugu tixan social mediaha kaala socdo hadda maadaama ay arkeen dhinacyada wanaagsan ee soomaaliya fikirkooda wax ma iska bedelay wallahi aad iyo aad alxamdulilah dad baa kuleeyahay soomaliya kalxis badan oo imaadno kasoowayaa waxaa horjooga marka dad badan carab baa raban imaadaan marka xilka mida loo sawiro iyo jaziira ka fikirala maashallah wadakiin yani marmar xataa migransa wadamada islaamka la wadaagno yani waxyaaba badan baa xiriir naga dhexeeya calaaqad kamid ah khaasatan dhinaca dugsiga qur-aanka marka marmar dugsiyaasha qur-aanka markay qur-aanka ilmaha ka baranayaan hindaada ka u qaadaya marka samamad ka duuba marka sulka u diraa fiiriyaan maasha allah yani asa soomaalida ka ficantiin ilmaha yarka iyagoo iyagoo yada qur-aanka dhameeya marka iyo thaqaafada baguud ah soomaaliya gaadita dhinaca dhaqankeena dhinaca ganacsigeena dhinaca karanka soomaaliga badana carabaha waxay dhahaan soomaalida aad baa shacbi waxay utihiin oo gacan furan marka qofka la yimaado ajnabi ah waa soo dhaweegtiin aad yani waxaa ka dhigtiin qofka gurigiisa yahay marka alxamdulilah ilaah igu geelisay taas waaya marka waxyaabaha aada soo sawirto ama aada sawirada kasoo qaado ama muuqaalada videoga maxaa ka mid ah waxaa kamid ah dhalinyarada oo yani markasta targetke wuxuu ahaa dadka oo carabaha ku nool dadka soomaaligeeda wifahantada soomaaliya waxay tahay wax kasta laakiin dadka carabaha ku nool wax kale ka aaminsaha soomaaliya mana yeeshinin qof yani mase yani media ka daawadaan yani soomaaliya gudaheeda maxaa ka dhacaya marka aniga social mediaha waxa u jeedin jira markasta tusaale ahaan video yar duubay oo oo yani dhalinyarada oo ka imaatay carabaha yani su-aalo weydiiyo oo kamid ah yani soomaaliya markaa usoo laabateen somalia markaa intaa imaaneen maxaa ka aaminsaneed markaa soomaaliya maxaa maxaa isbedele dhinaca aragtida ka haysatee iyo soomaaliya maxaa ka qabataa qofka jaamacada dhigtay qofka ganacsiga furtay marka way kala duwan tahay marka gazaas waxay unoqotay dhiirigelin dadka carabaha joogaan ina inay ku fikiraan horta inta imaashada ka hor inay ku fikiraan inay wadan leelahay soomaaliya marka alxamdulilah magaalada muqdisho dhankeeda wanaagsan caasimadda haddii aada la qeybsato dhalinyarada iyo dadka kale ee ku dhegeysanaya maxaa noogu sheegi lahayd dhinacyada wanaagsan ee caasimadda dhinacyada wanaagsan caasimadda walaahi wax kale ku wanaagsan wax lasoo koobi kara ma aha aniga waxaa dhiga dhinaca waxbarashada khaasan jaamacadaha alxamdulilah yani way hormareen yani oo yani levelka cimri maraya maanta jaamacadaha soomaaliya taas horta yani ay fursadaha u badato dhalinyarada inay yani jaamacadaha fiican u dhigtaan takhasuskai rabaan inay bartaan marka taas asleeyahay taa usoo jiido badan oo dadka carabaha ka imaada inkasta badankooda high schoolka marka dhameeyaan iyo jaamacadka si ihin xagga wadankaas kasoo jeedaan waay waxbarashada haddii aan sii balbalaarino jaamacadda ayaad kaga baxday magaalada muqdisho marka bal ka waran ardada kale ee ka timid dalalka carabta ee dalka kusoo laabtay ee jaamacadaha uga baxay wadanka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho sida ay ula qabsadeen iyo sida ay u arkaan wallahi dad badan ba hadda jaamacada ka dhigtay ardo badan xag kasoo laabatay jaamacada haddii ku dhishteen soomaaliya mase haddii ku dhishteen wadamadaas kale jaamacaday usoo laabteen badankooda dhinaca caafimaadka haday tahay dhinaca injineeriga dhinaca takhasusaatka shareeca qaanuun iyo looyarka waxaas aada u sheeseeyaan marka badankooda usoo noqdeen badankooda jaamacaday dhigtaan yani fahamkii meeqa qof oo xagga ka imaata soo qalin jabisa marka aadaa lagu soo bartay alxamdulilah jaamacadaha lanala qabsadeen yani waxay noqdeen reer muqdisho caadi noqdeen ceelka xaafadasaalbaa waa gartay waayo marka gabagabadii ayaan soo gaarnay faaduma marka hadda maxaad tigsanaysaa hadafkaadu muxuu yahay ugu dambeyntii horta qofka baniaadamka marka hore aniga dadkaliina mashruuc degsayo oo mashruucaas ku shaqeeya yani hadafka ii muuqaday goolka saraba inaa gaaro alxamdulilah waana gaaray wuxuu ahaa inaa yani soomaalida carabaha ku nool iyo carabtaba ina image fiican soomaaliya ka gaarsiiyo taasna alxamdulilah waa gaareen taasna hal maalin kuma dhamaanayso waana sii wadaa saas leeyahay marka waa sii wadna alxamdulilah ana hadda keliya maantana kuleeyihi dad badan baa kasoo noqdeen wadamaha carabta oo shaqada anin wada ka badan inay wadaan social mediaha marka alxamdulilah intaasaan isleeyahay laakiin hadaf hadda ii muuqada firi karo hadafkaasa sheegi karaa waa ku shaqeyn doonaa hadda ma jirta aada iyo aad ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd faaduma waryaa oo ah gabar ku dhalatay kuna soo barbaartay dalalka carabta ee khaliijka waxa ay dib ugu laabatay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyadoo baraha bulshadana kusoo bandhigta sawiro iyo muuqaalo ay dadka ku tiirsiso dhinaca wanaagsan ee soomaaliya barnaamijka ayayna marti igu ahayd tan iyo kulan dambe dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay nuur oo inoo waday barnaamijkeenii madasha dhalinyarada